raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo arbacaa taariikhduna ay ku beeganta shan iyo tobanka bisha juun sanadka labada kun iyo lix iyo toban qodobada aad ku dhegeysan doontaan warka subaxnimo ee radio muqdisho waxaa ugu dooran maamulka degmada dayniile ee gobolka banaadir ayaa faahfaahin ka bixiyay xaaladda ammaan ee degmadaasi iyo howlgallo ciidamada amniga ay sameeyeen kadib hoobiyaal xalay ku dhacay qaybo ka mid a degmadaasi munaasabad lagu soo gootinayay taliska iyo ciidamada amisom ee ka howlgala gobolka baay laguna soo dhaweynaya kuwo cusub ayaa lagu qabtay magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka socotay maamulka koonfur galbeed iyo saraakiil ka tirsan howlgalka amisom maxkamadda i c j oo ay hor taalo dacwadda soomaaliya ee kenya ee xagga badda ayaa shaacisay xilliga sida rasmiga ah ay u bilaabanayso dacwadda u dhexaysa labada dal degmada boondheere ayaa kaga adkaatay degmada xamar jajab ee dhiiggeeda barnaamijka tartan aqooneedka ee xalay ka baxay warbaahinta qaranka taliska ciidamada booliska degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo ciidamada ay ka sameeyeen degmadaasi kaas oo lagu xaqiijinayay amniga akhbaaraadka dibaddana waxaa ugu dooron madaxweynaha maraykanka barack obama ee wakhtigiisa uu sii dhammaanayo ayaa sheegay in eedaha ka imaanaya musharaxa xisbiga jamhuuriga ee donald trump in aysan ku fadhin wax micnaa
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fm-ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifan ooga maqli karaan aalada satellite-ka adduunkao dhan waxay si toosan ooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaas waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka subaxnimo ee radio muqdisho haatana kusoo dhawaada isagii iyo faahfaahsan waxaa xalay laga maqlay qeybo ka mid a magaalada muqdisho madaafiic waxaana madaafiicdaasi qaar ka mid ah ay ku dhaceen degmada dayniile ee gobolkani banaadir inkastoo wax khasaaro ah aysan geysan maamulka degmada dayniile ayaa haddaba waxa uu faahfaahin ka bixiyey xaaladda ammaan ee degmada iyo howlgallo ciidamada ay sameeyeen madaafiicdaasi kadib xogayaha degmada dayniile mahad maxamed shirwac ayaa ka waramaya hoobiyaal ayaa lagu soo tuuray degmada dayniile oo ilaa iyo laba hoobiya ka kooban waxay ku dhaceen meel aan sidaas u kala fogeyn oo guriga guddoomiyaha mid meel labaatan tilaabo u jirta ayaa mid oo ku dhacay midka kalena meel aan sidaas kaga fogeyn ayuu ku dhacay hoobiyaashaasi anagu ma aanan garanayn meel laga soo tuuray xilliga hoobiyaashu ay soo dhaceen waxay ahayd xilli habeen ah sidaad ogsoon tahana aha waxaa lagu jiraa bil ramadaan oo inta badan isgoosiyada iyo meelaha muhiimka ah waxaa jooga ciidamo si amniga loo ilaaliyo markii hoobiyaashaasi midka ugu horeeya uu soo dhacay waxaa jiray ciidamo isgoys waxaa ku dhow halkaasi isgoyska loo yaqaano kuliyadda jaalisiyaad waxaa ku sugnaa ciidamo markii hoobiyahaasi uu soo dhacay ciidamadu ay ruuxooda ma aysan garanayn waxa ay uu ahaa qaraxaasi waxay u qaateen in bumba halkaa lagu soo tuuray risaas ayay fureen risaastii markii ay fureen ayagoo kor u ridaya sidoo kale ciidan kale oo booliska oo meeshaas waxaa ka dhow suuqa ariga oo halkaa ku sugnaa ayaa ayaguna xabada riday xabadihii ma ahayn xabado si toosa laysu dheersaday laakiin xabado oo yoolbaarho waxa macnaha wax meesha ka dhacay lagu ogaanaya ayay ahayd baaritaanka la sameeyey xilligaas ma ay noo kala cadeen waxa qaraxa meesha ka dhacay inuu hoobiye ahaa iyo inay bombo ahayd baaritaankii waxaan ku sameynay qeybaha degmadu ay ka kooban tahay waa ilaa iyo afar waaxood halkaas anagoo nala socota saraakiil kale oo dhinaca dowladda nooga yimid ayaa markaa howlgal sameynay si wada jira howlgalkaasna waxaan ku ogaanay xaqiiqada jirta oo dhabta ah ayadoo noo soo baxday in markaas ay ahaayeen hoobiyaal ilaa iyo laba ka kooban oo markaa halkaasi ku dhacay
xogayaha degmada dayniile ayuu kaasi ahaa mahad maxamed shirwac waxaa inoo soo socota munaasabad lagu sagootinayay taliska ciidamada amisom gobolka bay oo lagu bedelay kuwo cusub hase aatee iminka maxkamadda ay hortaalo dacwadda soomaaliya iyo kenya ee muranka badda ayaa shaacisay waqtiga kama dambaysta ah oo ay furmayso dhageysiga dacwadda labada dal i c j ayaa sheegtay in bisha September ee sanadkan ay bilaabanayso qaadista dacwadda Soomaaliya ay ka gudbiso dowladda Kenya ee ku saabsan xadgudubka qayb ka mid ah badda Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaa doonaysa in xagga sharciga ay ku kala baxaan dhigeeda Kenya oo iyana dhankeeda doonaysa in wada xaajood lagu dhameeyo khilaafka dhinaca badda ee ka dhexeeya labada dal dowladda Kenya ayaa lagu eedeeyay in gudaha ay u soo gashay qayb ka mid ah badda halkaasi oo la rumaysan yahay in uu ku badan yahay shidaalka iyo kalluunka sanadkii tegey waxa ay dowladda Kenya codsatay in dib loo dhigo dacwadda hasaatee maxkamadda ayaa go'aansatay in dacwadda la qaado oo la soo afjiro maxkamadda ayaa qorsheynaysa in dhageysiga dacwadda ay socoto muddo afar maalin ah iyadoo labada maalin ee hore la dhageysan doono dowladda Kenya halka labada kalena la dhegeysanayo Soomaaliya xiraalyaha guud ee qaranka doctor axmed cali daahir ayaa bishii juulaay ee sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii u gudbiyey maxkamadda oo xarunteeda ay tahay dalka holland warqadaha dacwadda soomaaliya ee la xiriira muranka badda iminkana baydhabo munaasabad lagu sagootinayay taliska ciidamada amisom ee gobolka bay laguna soo dhaweynayo kuwo cusub oo lagu bedelay ayaa lagu qabtay magaalada baydhabo waxaana ka qayb galay saraakiil ka kala socday maamulka koonfur galbeed iyo kuwa howlgalka amisom siraaji sheekh isxaaq oo la socday ayaa haatan si toosa khadka ugu jira siraaji faahfaahin inaga sii
aada u mahadsan tahay xalay waxaa ka dhacday xarunta madaxtooyada kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee magaalada baydhabo munaasabad lagu sagootinayay taliyii hore ciidanka midooda africa amisom ee qiybta saddexaad cornel yaman iyo ciidankiisa islamarkaana lagu soo dhaweynayay taliye cusub oo dowladda etoobiya ay usoo magacowday qeybtaasi iyo ciidankiisa runtii munaasabada oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay waxaa kasoo qeybgalay kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ahna wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka mudane maxamed xasan fiqi gudoomiyaha baarlamanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya abduqaadir shariif sheekh hunamaye wasiiro ugu horeeyay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdiraxmaan ibraahim aadan sate taliyaha ciidanka ama taliyaha qeybta lixdamaad ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed generaal ibrahim yerow gudoomiyaha gobolka bay duqa degmada baydhabo haweenka ka kala socday xaafadaha magaalada baydhabo ay ka kooban tahay runtii munaasabada oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay furitaankeedii waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada baydhabo mudane cabdullaahi cali watiin iyo gudoomiyaha gobolka bay mudane cabdirashiid cabdullaahi maxamed dhammaantoodii waxaa maxad ay usoo jeediyeen dadaalkii dheera ee taliyaha ciidanka midooda africa amisom amisom ee hadda la bedelayo u galay sidii gacanta looga soo celin lahaa qaar kamida deegaano ka tirsan gobolada koonfur galbeed soomaaliya muddo ay ka arriminayeen ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee ugus runtii waxaa in badan ay ka sheekeeyeen waxqabadkiisa iyo dadaaladii dheera ee gacanta looga dhigay deegaanadaasi kadib wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiraxmaan ibraahim aadan sadke iyo gudoomiyaha baarlamanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir shariif sheekhuna maye iyo iyo dhammaan wakiilo iyagu ka socday ama uhadlayay ku hadlayay magaca dowladda koonfur galbeed soomaaliya ayaa dhammaantoodii waxaa mahad ay usoo jeediyeen taliyahaasi ciidanka midooda africa amisom ee cornel yamani waxaana taliyaha cusub ay ka codsadeen in sidii cornel yamani dadaalkiisa uu muujiyey uu ku daydo oo deegaano fara ku tiris ah oo runtii kooxda gumaadka ummadda soomaaliyeed ugu sajeertan ay ku sugan yihiin sidii gacanta looga soo celin lahaa taliyaha cusub ayaa isaguna taliyihii hore ciidanka midooda africa amisom ee hadda la bedelay cornel yamani ayaa ku ammaanay shacabka gobolada koonfur galbeed soomaaliya sida nabadda ay u jecel yihiin iyo sidii ay ula shaqeeyeen waxaana uu ka codsaday in taliyaha cusub ay la shaqeeyaan marka munaasabada munaasabad lagu sagootinayay taliyaha cornel yamani oo ahaa taliyaha qeybta saddexaad laguna soo dhaweynayay taliye cusub ayay ahayd oo ka dhacday xarunta madaxtooyada kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed aada iyo aad ayaa umahadsan tahay siraaji sheekh isxaaq ayuu ahaa waryahayaga magaalada baydhabo taliska booliiska degmada Jallaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay howlgalla ciidamada ay xalay ka sameeyeen degmadaasi oo lagu xaqiijinayo ammaanka howlgalkaasi oo ujeedadiisu ay tahay in lagu sugo degmada islamarkaana la kordhiyo baaritaanada inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan taliyaha booliiska degmada ayaa waxa uu ka hadlayaa howlgalka sida uu dhacay kolkaan kuwa hormariya magaalada gudaheeda waxaan samaynaa baabuurka dadka soo faro magaalada in la qabto ilaahay kugu tumsiida ayaa la qiyaaso ninka markii la aqoonsadana waxaa loo saa walaal dhaqmataa oo magaalada ku joogo iyo mid abiil labadaas ayaa loo jaraa si meelaha qofkaasi loo ogaado qof noqdo qofka shacabka ah kusoo fadho magaalada nooc kasta waxaa ahaadeen biliska shacabka jooga magaalada aada ula shaqeeyaan meeshii lagu arka marki meesha lasoo jiraa markii lagu dhagaxnaa qofka waa soo qoraa maalo loo helaga waa haynaa
waa gartay n marka waxaa jira n howlgallo ammaanka lagu xaqiijinaya ciidamada booliiska ay ka sameeyeen n deegaanka oo lagaga hortegayo dhagaraha ay maleegayaan maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab bal iyana howlgalkaasi faahfaahin naga sii taliya
walahi boqol kiiba boqol aad iyo aad aad iyo aad aan arrintaas ugu masuulna habeen iyo maalinba waanu taaganahay annagoo kaajanayna walaalaheena soo reedi buusan aad iyo aad aan habeen ku taaganahay boqol kiiba waxaana dareemi karaysaa magaaladaas maalintaa nimada hadda inta ka dhexayso wax dhibaato ah oo nimankaas erarka walaahi ay ka samaan haba yaraatee ma jirto taasna waxay ku jira dadaalka iyo iskaashiga labada dhinac maqal
waa gartay bal iyana wada shaqaynta shacabka iyo ciidanka booliiska waa sidee taliya
aaday u fiican tahay aaday u boqolkiiba boqol aan imaanayna magaalada waxa bili soo jooga ma jirin xafiis dowladeed oo ka horraayna ma jirin maantana xafiiska ilaahay ku jeesa oo shacabka ay ku celinaysa
kaasi waxa uu ahaa taliyaha booliiska saldhigga degmada Jallaqsi oo ka warbixinaya howlgalla ciidamada ay halkaasi ka sameeyeen dhowaan ay ahayd markii saldhig cusub halkaasi laga hirgeliyey oo uu booqasho ku tegay taliyaha booliiska Soomaaliya Maxamed Sheekh Xasan Xaamud iyadoona markaasi halkaasi la geeyey ciidamo iyo talis cusub oo loogu talagalay in ay ka qayb qaataan dardargelinta amniga degmadaasi degmada boondheere ee gobolkan banaadir ayaa kaga adkaatay degmada xamar jajab ee dhiigeeda barnaamijka tartan aqooneedka ee xalay ka baxay warbaahinta qaranka farxaan sulaymaan ayaa ka waramaya barnaamijka tartan cilmiyeedka bisha rabadaan oo ay si wada jir ah u baahinayaan rediyo muqdisho iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed uuna taabagelinayo sanadkii saddexaad oo isxiga maamulka gobolka banaadir ayaa waxaa xalay tartan aad u xiiso badan oo ku dhex maray degmooyinka xamar jajab iyo boondheere oo ka wada tirsan gobolka banaadir iyadoo labada dhinac ay muujiyeen dadaal iyo anshax wanaag inta uu tartanku socday sida uu xeerka tartanka qabo marka degmo weliba la weydiiyo min afar su-aala waxaa xalay dhextaal u ahaa isbarashada degmooyinka iyadoo tartamayaasha labada degmo ay ka sheekeeyeen taariikhda ay leeyihiin degmooyinka xamar jajab iyo boondheere iyo waxyaabaha ay caanka ku yihiin natiijada tartanka dhex maray xalay tartamayaasha degmooyinka xamar jajab ah iyo boondheere ayaa waxaa ku dhawaaqay guddoomiye ku-xigeenka tartan aqooneedka ee warbaahinta qaranka mustaf maxamed axmed warcadeeye waayahay cabdifataax daahir jayte aad baad umahadsan tahay dhegaystayaal iyo daawadayaal meel kasoo joogtaan habeen wanaagsan ayaan idin leenahay barnaamijka tartan cilmiyeedka bisha barakeysan ee ramadaan ee radio muqdisho iyo s n t v gabagabadiisa ayaan soo gaarnay oo caawa ay ku tartamayeen degmooyinka boondheere iyo xamar jajab oo gobolka banaadir ka wada tirsan degmooyinka intii tartanka uu socday min toddoba su-aal ayaa la weydiiyey sida caadiyan ah barnaamijka su-aalaha la weydiiyo degmooyinka tartamaya haddaan ku hormaro degmada xamar jajab gobolka banaadir waxaa la weydiiyey caadiyan toddobadii su-aal ee barnaamijka loogu talagalay in la weydiiyo waxa ay garatay toddobadii su-aal hal su-aal oo ka mid ah inta kalena ma aysan garan oo macnaheedu yahay lix ka mid a su-aalihii la weydiiyey ma aysan garan su-aasha saddexaad ee la weydiiyey ayay garteen sidaas darteed waxay heleen laba dhibcood oo keliya degmada la tartamaysay ee boondheere iyana waxaa la weydiiyey caadiyan toddobadii su-aal ee degmada dhiggeeda ah la weydiiyey toddobadii su-aal ee la weydiiyey waxa ay garatay afar ka mid a waxa ay garan weysay saddex ka mid a macnaheedu waxay tahay inay heshay sideed dhibcood afartii dhibcood ama afartii su-aal ee ay ka jawaabtay oo min laba dhibcood loo xisaabiyey waa sideed dhibcood marka lagu daro halka faa'iidayso oo ay ka heshay degmada boondheere waa toban dhibcood boondheere toban dhibcood ayay heshay tartanka eh, degmada xamarjajabna waxa ay heshay laba dhibcood laba iyo toban ayayna eh, kulankii caawa ee boondheere iyo xamarjajab uu kusoo gabagaboobay degmada boondheerena waxay u gudbaysaa wareegga labaad ee tartanka hadduu aabaydmo ayaa habeen dambe aad tartama habeen dambe hadduu aabaydmo waxaa tartami doona oo tartanka eh, isaga hor imaan doona degmada garbahaarey ee gobolka gado iyo degmada dayniile ee gobolka banaadir caawa oo ah habeenka tobanaad ee tartan cilmiyeedka bisha rabadaan ah ee warbaahinta qaranka waxaa ku tartami doona degmooyinka garbahaare iyo dayniile oo ka kala tirsan gobollada gedo iyo banaadir
wararka dibaddana waxaa ugu dooran madaxweynaha mareykanka barack obama ayaa u jawaabay musharax xisbiga jamhuuriga donald trump donald trump ayaa erayo qalafsan dhowaantan jeediyey isagoona eedeeyey madaxweynaha waqtigiisa uu sii dhammaanaya barack obama obama waxa uu sheegay in ereyada uu sheegayo master trump in aysan wax macnaha soo kordhin doonin madaxweyne obama waxa uu sheegay in daacish ay doonayso inay islaamka iyo mareykanka isku dirto oo ay kala qaybiso obama waxa uu ku eedeeyey trump in siyaasadiisu ay tahay mid qaldan musharax xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa maamulka obama ku eedeeyey siyaasad xumo wuxuu trump sheegay in dowladda obama aysan waxba ka qaban islaamka xagjirka ah fariimahani ay isweydaarsanayaan donald trump iyo madaxweyne obama waxa ay ka dambeeyeen kadib weerarkii ka dhacay magaalada orlando ee gobolka florida ee dalka mareykanka halkaasi oo nin hubaysan uu ku toogtay afartan iyo sagaal qof warkii aad ka dhagaysanayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waanaga intaa ciddii uu seego waxay ka heli kartaa beejkan internetka ku leenahay ee ah radio muqdisho dot net